إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan doornimadana qodobadiisa waxaa ka mid ah siyaasi taabacsan dowladda federaalka horeyna xildhibaannimo isugu soo sharaxay ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho shisheeyaha duulaanka ku jooga qaybo ka mid a shabeellaha hoose iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay la kulmeen dagaallo kaga yimid dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin maleeshiyaad ka baqay in ay laayaan kuwii ay saaxiibada ahaayeen hubkana laga furto ayaa ka cararay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan iyagoo orad ku galay magaalooyinka gurceel iyo matabaan faahfaahin ayaa waxay kasoo baxaysaa khasaaraha ka dhashay dagaal saakay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay kula jarmaadeen ciidan fadhiya duleedka magaalada baydhabo iyadoo geesta kalena qarax khasaare geesow ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe mas-uul xilka wasiirka arrimaha gudaha kasoo qabtay dowladda federaalka ah ayaa sheegay in dalku uu gumaysi ku jiro dhulkay ka taliso xarakada shabaabul mujaahidiinna uu yahay halka keliya ee laga heli karo amni iyo cadaalad suldaanka beesha waceesle ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin ciidamo loogu talagalay inay ka hortagaan gulubka colaadeed ee uu wado xasan sheekh maxamuud beesh saruur ayaa waxay sheegtay in ay garab taagan tahay xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoona sheegtay in deegaanadooda ay ka difaaca doonto ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah inta oo qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan ugu diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن siyaasi taabacsanaa dowladda federaalka horeyna isugu soo sharaxay xildhibaannimo ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho siyaasigan oo lagu magacaabi jiray maxamed xuseen sibriye ayaa ka mid ahaa dadkii isu diiwaan geliyey kursiga xildhibaannimo ee lamarkiisu yahay soddon iyo saddex ee aakhirkii uu ku guulaystay ninka la yidhaahdo yuusuf kabaale siyaasigan ayay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin maanta waxa ay ku dileen degmada wadajir ee magaalada muqdisho kadib howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameedsaday waxaa muuqatay in ninkan muddo lagu daba jiray isla markaasina xarakada shabaabul mujaahidiin ay xog amaba macluumaad ka haysay dilka siyaasi maxamed xuseen sabriye waxa uu dulba cabsi hor la geliyey xildhibaanada iyo weliba dadkii kale ee murashaxiinta ahaa magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgalle isdabajooga oo ay fuliso xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa oo ay ku bartilmaameysanayso siyaasiyiinta ka tirsan dowladda federaalka ah iyo kuwa kale ee shisheeyaha u shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay la kulmeen dagaalo kaga yimida dhanka militariga xarakada shabaabul mujaahidiin xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaalad dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee uganda fariisinkan weerarka lagu qaaday ayaa ku yaala degmada jannaale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka lafoole shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar qorshaysan ku qaadeen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa deegaanka sabiid ee dhacduleedka degmada afgooye dagaalkaas waxaa ciidamada dowladda federaalka looga dilay ugu yaraan toddoba askari oo shan ka mid a ay meydadkooda goobta uga carareen waxaana sidoo kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen saddex qori oo a k forty seven ah iyo laba boosh iyo qori kale oo b k m ah oo wata siliskiisa maleeshiyaad ka baqay in ay kuwo kale oo ay saaxiibo ahaayeen laayaan hubkana ay ka furtaan ayaa ka cararay magaalada maxaas iyagoo orad ku galay magaalooyinka gurceel iyo matabaan maleeshiyaadkan uu magaalooyinka ay u carareen dhankooda kasoo jeeda ayaa muddo waxay ku sugnaayeen magaalada maxaas waxaanay qayb ka ahaayeen duulaankii lagu qaaday magaalada webxo ee gobolka galguduud inkasta oo ay kusoo fashilmeen maleeshiyadan ayaa waxa ay duulaan ku tageen deegaanka warxoolo oo u dhow webxo laakiin ciidamo deegaanka ah oo kaashanaya kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaal la galay qaar ayaana laga dilay kuwana waa laga dhaawacay markii ay maxaas ku soo noqdeen oo ay muddo joogeen ayaa lagu warramayaa maalmo ka hor inay cagaha wax ka dayeen dadka kasoo jeeda gobolka galguduud qaarkood waxa ay sheegayaan in maleeshiyadaanu ay ka baqeen in kuwa kale ay saaxiibada yihiin ee ay maxaas la joogeen ay qoryaha ka furtaan ha hay deegaanka malxaas la yidhaahay joogi jireen maleeshiyadkaasi markii horena waxay ahaayeen dadkii sufada iyo baktiga iyo alkoyistayaal la soo aruuriyay ahaayeen iyo nimankii sufada la dhihi jiray wax ka haray kolley kuwa meesha haddii ayaga loogu jirxumeeyayo gabal in qoryaha laga qaato la damcay gabalna hadda kolley taba lugay ku baxeen meel la yidhaha matabaan inay kolba tageen ama soo gaartay ayaga deegaankan qof hal midu kama joogto awalna hadda ciidan ama qabiil soo aruursada ama dawlada soo aruursato maahayna waxay ahaayeen oo raggii shaakir lalahayo meelaha geegi jiro suusigahay wax mooryaantiisii wax ka haray iyo kooxa kalo ayaguna waxa weeye jaadwadayaala oo kuwa qaadka ahay ahaayeen cid marka hadayahadaade hadda kamidu waddanka ma joogto masalan inaad nin hubaysan qoriga ka qaadato maleeshiyaadkaanu waxay ka baqeen in qoryaha dartood loo dilo hadda agna meeshaas nimankaanay la joogi jireen maxaas jooga gabalna waxaa waaye waa oodayba baxdo inay dilaanayba ka carareen waxaa la ii sheegay in qarag meesha la yidhaha maxaas ka lugeeyey oo beledweyne waxa waaye ii sheeg meesha la yidhaha matabaan oo ku tegey lugaa la ii sheegay oo halkaas carar ku tegey hadda marka xaalkooda waa sidee aa nimba xaafeerkiisi waaday nimba reerkiisiiou aaday nimba reerkii uu ka yimid iyo kii xoola dhaqaa jirayo awal hore xoolaba maysa lahayne jaadkiisa cuna jirana jaadkiisou aatay kii kaloo isbaaro dhigan jireen isbaaradiisou aaday sidaasay u kala baxeen macana hadda cid isla joogto meel joogto ma jirto marka laga soo tago ciidamada etoobiya iyo maleeshiyada deegaanka maxaas iminka waxaa kale oo ku sugan ciidamo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maleeshiya ay isku beel yihiin oo kasoo jeeda dhanka wabxa iyo ceelbuur iyo deegaanada ay wadwadaagta yihiin qaarkood ciidamadaas iyo maleeshiyadaas oo markii hore diyaarada looga keenay magaalada muqdisho ayaa iminka cabsanaya waxaanay ka baqayaan inay ku dhacaan wixii ay ka carareen saaxiibadooda kale ee u baxsaday dhanka gurceel iyo matabaan muddo toddobaadyo ka horreysay intii aan la qaadin dagaalkii wabxa dhankiisa loo aaday ee lagu soo jabay mid ka mid a ciidamada muqdisho laga keenay ayaa qoriga looga qaatay magaalada maxaas sida dad xogogaala noo sheegeen inkasta oo muddo kadib la soo celiyey ka gadaal markii siyaasiyiinta colaadda abaabulayay ay gartagaleen horay deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan maleeshiya deegaanka ayaa waxa ay ku dileen afar askari oo ka soo jeeday dhanka matabaan iyo guriceel xilli askartu ay kala haba ku jireen maadaama deegaankaa uu ka dhacay dagaal ay soo qaaday xarakada shabaabulmujaahidiin oo ku dhawaad boqol iyo labaatan askari lagu dilay afartaa askari ee maleeshiyada deegaanku dileen ayaa qoryihii laga qaatay ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaanta ay bahwadaagta yihiin ayaa marka ay fursad isku helaan waxay iska dishaan qoryaha faahfaahin dheeraad ayaa waxay kasoo baxaysaa khasaaraha ka dhashay dagaal saaka ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay kula jarmaadeen ciidan fadhiya duleedka magaalada baydhabo dagaalka ayaa waxauu ka dhacay deegaanka daynuunay waxaana markii muddo kooban uu socday halkaa ka cararay ciidamadii ku sugnaa waxaana xerada gacanta ku dhigay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin mar kale ayay ciidamada cararay soo rogaal celiyeen iyada oo dib loo jebiyey gudoomiye xigeenkii hore ee maamulka deegaanka daynuunay oo asbuuc ka hor xilka gudoomiye xigeenimada laga qaaday ayaa la xaqiijiyey in dagaalka saaka lagu dilay ninka ayaa magaciisa lagu sheegay sekeli xogta aanu helnay sidoo kale waxay sheegaysaa in la dilay askari kale oo la yidhaahdo cabdidheere waxaa suuragala in khasaaruhu intaa uu ka badan yahay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaalka waxay ku furteen laba qori oo a ka ah iyo boosashkoodii geesta kale qarax ayaa saaka waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qarax ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk waxaa lagula eegtay duleedka deegaanka nuur dugle ugu yaraantii hal askari ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa inuu ku dhintay mas-uul xilka wasaaradda arrimaha gudaha kasoo qabtay dowladda federaalka ah ayaa sheegay in dalku uu gumaysi ku jiro dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiinna uu yahay halka keliya ee laga helo amni iyo cadaalad maxamed amiin ayaa warkan inoo haya siyaasiga maxamed maxamuud guuleed oo ku magac dheer gacma dheere oo ay wareysatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda waddanka waxaana in badan wax laga weydiiyey ciidamada shisheeyaha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada laga soo bilaabo tan iyo markii dowladdii oo isagu wasiirka arrimaha gudaha ka ahaa cabdulaahi yuusufna uu hogaaminayay ilaa caasimadda dalka kusoo horkaceen ciidamo etoobiyaan ah inkastoo marar badan uu isku dayey inuu qiil u raadiyo dhibaatooyinka shisheeyaha haddana waxa uu qiray in waddanka soomaaliya uu gumaysi ku jiro madaxda dowladda federaalkana aysan geli karin wax kale iska dhaafay xarada xalana ee magaalada muqdisho haatadana meeshaan aan joogo weli programkii waa socdaa si dadban farmaajo waad ogeed farmaajo maxaa lagu yiri soo meesha ka tag laba hore dhog wariir wasaare aha kambaala kor soo laba hore ka tag si wanaagsan ha ciidanka maanta meeshaan jooga amazonkan la xukumaa iyo madaxtooyada iyo halkaan aan joogna xaalana ma la tegi karaa marka qofkooda waana ma geli karaa waxaasoo dhan baa ogtahay marka maxaa su-aalaan ay weydiinaysaa baa'iqada gacma dheere ayaa waxa uu sheegeen shisheeyaha kala qaybiyeen waddanka dalkana qabyaalad ka abuureen dhinacyada kalena waa kaas qabiil qabiil bay kala noqdeen maamulo qabiilaha jiro qabiil baa la wada kala noqday waxa aad maqlaysaa marka shacbigii dhan maskaxiisa waxay kusoo dhamaatay reer hebel eryo iyo reer hebel wax ka sheeg iyo hebel wax ka sheeg oo bay kusoo dhamaatay marka nimanka la yidhaahdo ajnabiga dowlad dadkan ajnabiga ah annaga aan kala dhicinta u haysanaa waa caddahay adeer waa sheegaan iyagoo yurabta waxay yidhaha mushaar baan qaadanahay maxaa noogu jira annago mushaar baan qaadanay wixii kale heshiinay wixii kale maxaa noogu jira maxaa noogu jiray qabaan waa qabaan nin baa laga sheegahaya askarta ugaandha kamid a oo yidhi annagu lacag baan qaadanaa nabadna ma samayno shaqadeena maaha mana rabno isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wanaagsan tahay maamulada kale ee dalka ka jira dadka waxyaalo badana waxaa jira markii runta la fiiriyo ay uga uga toosan yihiin xagga cadaaladoo kale iyo ayagaaba cadaalad loo doontaada amniga waa meesha ay joogaan waa ka amni badan tahay meesha dowladda joogta sax waa la ogyahay intaas oo dhan in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka ayaa qirsan in maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee dabaqa shareecada islaamka ay horumar u horseedeen bulshada sidaasoo ay tahayna waxa ay leeyihiin waan la dagaalameynaa maadaama uusan maraykanku rabin maamulada noocaasi oo kale ah suldaanka beesha wacisle ayaa waxa uu sheegay ay diyaariyeen ciidamo loogu talagalay inay ka hortagaan gulubka colaadeed ee uu wado xasan sheekh maxamuud mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya suldaanka beesha waceesle suldaan daa'uud xasan ayaa la baahiyey kelimad uu ka jeediyey shirkii odayaasha dhaqanka ee dhowaan ku qabsoomay wilaayaadka islaamiga ah suldaanka ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey shirkii culimmada wilaayaadka iyo kii u qabsoomay odayaasha dhaqanka isagoo sheegay inay dhaqan gelinayaan fatwadii ay soo saareen culimmada iyo bayaankii odayaasha dhaqanka wuxuu dhanka kale ka hadlay diyaargarowga ay beesha ugu jirto gulufka colaadeed ee uu wado xasan sheekh wuxuuna sheegay inay kabeel ahaan u diyaariyeen ciidamo la dagaalamo xasan sheekh iyo mooryaanta uu soo urursaday waxaan leenahay marka horena waan u sheegnay haddanna waxaan leenahay diidna hadalkiina baan leenahay ma ogolaanayno deegaanadii aan hadda ka nimaadana abaabulka dadkii ka hortegi lahay way diyaarsanaayeen waa la diyaarsanaa hadda ugaaskii iga horreeyey waatuu sheegay beesha hadda anigu aan ka dhashay ee abgaal ismaan saddex aag bay joogeen aagga cali guduud way deganaayeen beeshaa deganeed oo ku jirtay xarakadu waa ka gooni rag mujaahidiinah ah meesha deganaayo beeshuu dhashay aaggan kaleetood oo la yidhaahdo hunirgoodna way deganaayeen masegawaana waa la deganaa intaasna waxaa lagu sugayey nimanka sheeganaya abgaal ismaail inay yihiin oo riddada ah waxaan leenahay nimankaas meesha isku aruursanaya horena waan ugu sheegnay ha ka waantoobaano hadday ka waantoobi diidaanna fariintii qaybtii koobeeday ku arkeenba wixii ku dhaca cali guduud way ka war qabaan laba kalena wuu sii dhimantaha weli laba kalena wuu sii dhimantaha wuxuu fariin u diray xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inuu hadda ka hor beesha uu ka dhashay baabi'iyey islamarkaana uu ku iibsaday lacag uu reer galbeedka ka soo qaatay waxaan leenahay marka ninka la yidhaahdo xasan oo beesha ka dhashay laakiin aanan u danaynin oo hadda ka horna aan aragnay oo ilaahay diinkiisii iibsaday fariinta aan u dirayna waxa weeye xasanow ummadda xasanow ummadda hadda ka hor baad baabi'isay hownaq baan leenahay wax danahood u haysa ma jirto tolkaagii ha ku iibsan waxau ahay lacag aad gaala ka qaadato wax aad cuntay tolkii waa ka soo horjeesta aag buu ku leeyahay beesha abgaal khaasatan beesha waceysle waa u diyaarsan yihiin in sha allah waana ka guulaysanaynaa waa ka guulaysanaynaa waana sugaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu habeenadii tegey waxaa la baahiyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen nuqabadii ka qayb galay shirkii odayaasha dhaqanka ee ka dhacay wilaayaadka beesha saruur ayaa waxa ay sheegtay in ay garab taagan tahay xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoona sheegtay in deegaanadeeda ay ka difaaca doonto ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo haya waxgaradka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee beesha saruur oo degta wilaayadii islaamiga ah ee mudug islamarkaana kulan ku yeeshay degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxay sheegeen inay garab taagan yihiin mujaahidiinta iyagoon dhanka kale tilmaamay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen duulaanka ay shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk usoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya odayaasha beesha saruur waxay sheegeen in deegaanadooda ay si nabdoon ugu nool yihiin islamarkaana ku qanacsan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka aysanna doonayn in dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dilka dhaca boobka iyo waxyaabaha la midka ah ee looga bartay askarta dowladda federaalka iyagoon dhanka kale wacad ku maray inay dagaal adag la geli doonaan ciddii isku soo dayday in deegaanadooda ay ku duusho haddaan nahay beesha reer saruur markaxis annaga ayaa isu yeernay shan iyo labaatan tuulo oo hoos timaada degmadaas waxaan isaga nimid wax alla wixii cadowa ee diinta islaamka ku soo duulayana iyo hallayska dhaho oo halayska celiyo oo ay gaaladaas arrinta ay waddo ay ka mid yihiin annagu waxaan nahay dad nabad haysta aan colaad hayn aan cadow ku dheganayn cidna laka fujo ayaa ma jirto wax aan kitaabka islaamkaan ku dhaqannaa dhibna nama hayo ninkii dhib noo keenana ama na soo aada ama laablakacaas ku yimaadna waxaan ballan ilaahay qaadaynaa inaannu iska celinno cid kastoo ay tahay waxaan joognaa annagu meel ammaana sida aad la socotaan rabshanoo dan maaha dhibnanoo dan maaha ruuxaanaan ku weynayna waxina soo hindada iyo waxinoo yimaada annagaa garannay nin aan ka yeelayno munaafaq ku noqo diintii aad qaadato oo ku dhaaratay nimaan hortiisa ku tublama marina lakuma ark annagaa kitaabka doonannay ka been sheega oo haddeed munaafiqee noqdana yeeli mayno ha isku lugoynina ama gabgabeeya ama iska daya haddii ay warkanaga maqli waayaan waxaad isu wadaan dhiigganaga iyo dhiiggiinna xumaad isu wadaan waa isku naf weyhaynaa ogaada annagu waxaan haysanaa maanta nabadgelyo ilaahay mahadiisa kitaabka ilaahayaanu ku dhaqmaynaa kuna dhaqannaa ma yeelayno waxa dhegaha nolokaga shubay yaa wax kalena lakula soo lugoyn dadkii ay la noqoto inay nagula soo lugo-aan nagu isku naf weyhaynaa maahan naxariis naga heli maayaan sidaas ogaada qoladiina soo damaacda nin kasta ha noqoto annagu nafta waa ku weynaynaa diinteedaan ku diriraynaa dalkaygaan ku diriraynaa digdigna nala soo aadi maayo asalaana laka waayo in digdigna lala soo aado sidoo kale dhallinyarada beesha saruur ayaa iyagana sheegay kaalinta ay ka qaadan karaan haddii deegaanadooda lagu soo duulo waxaan ka mid ahay dhallinyarada beesha reer saruur madarkicis waxaan maanta qabanay shir ay isugu yimideen waxgaradka saruur meel kasta ay jiraan heer degmo iyo heer tuulo intaba waxaan shirkaas u cilaaminay oon u qabanay oon uga hadlaynaa waxyaabaha maalmahan soo yeerayay waxaan rabnaa hadda la socda nimankan gaalada waxa ay wadaan raalli kama ihin ciddii hadda la qaldaayo naguma soo tashato haddaan nahay dhallinyarada beesha reer saruur inaan annagu kitaabkeenna difaacayno nabad ku sugannahay dalkeenna uu nabad yahay nimcooyin badan oo ilaahayna siiyena aan ku sugannaha markaan ciddii annaga hadda waxaan fahansannaha nala fahansan garabay naga helay laakiin ciddii aan waxaan fahansannaha nala fahansaneen garab nagu arki mayso iyosan isku kaana soo lugoyn waa kuwaasi waxay ahaayeen waxgaradka odayaasha iyo dhallinyarada beesha saruur oo ku kulmay qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee mudug islamarkaana sheegay in deegaanadooda ay ka difaacan doonaan duulaanka shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalk sidoo kalena ay garab taagan yihiin mujaahidiinta al-shabaab warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan doornimadan waa inageenta